Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado sagaalka bisha toddobaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin qaar ka mid ah waalidiinta iyo dhallinyarada ayaa wacyigelin ka dhan ah tahriibka ka wada xerada qaxootiga ee xagar dheer wararka aynu ka helayno magaalada barbara ayaa sheegaya in in ka badan soddon kun oo neef laga dhoofinayo dekedda kuwaasoo loo wado sacuudiga waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan idinkaga hayno bandhigga buugaagta ee magaalada kismaayo oo waxyaabaha lagu soo bandhigay ama looga doodayay ka mid ahaa hal abuurada ganacsiga ee ay heli karaan dhallinyarada markii loo eego dhanka tiknolojiyada iyagoo aan u baahnayn kharash badan inay ku maalgeliyaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha barnaamijka gobaad xubinta qiimaha xoolaha xubinta gogaalaysiga waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan codadka dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labaiyo toban oo farriimo duuban iyo weliba kuwo qoraal ah noo reeba balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo maxamed cabdiqaadir socdaal
shantii maalmood ee lasoo dhaafay oo ay roobab dabaylo wata ka daayeen xeryaha barakacayaasha ee bangaladesh oo ay ku nool yihiin dadka rohinga ayaa kalifay dhimashada laba qof iyo sidoo kale in ay barakacaan laba kun iyo toddoba boqol sidoo kalena waxa ay sababeen burburka saddex kun iyo afar boqol oo guri afhayeen u hadlay i o m ayaa sheegay inay caawiyeen ku dhowaad laba kun oo qof toddobaatan iyo labadii saac ee u dambeysay waxa uu sheegay in shaqaalahooda ay si joogtaha u shaqaynayeen saacadihii lasoo dhaafay iyadoo ay warbixinada hordhaca ay ka badan yihiin kuwii la diiwaan geliyey sanadkii tegey sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay oja waddanka yemen ilaa iyo horaantii sanadkan waxaa laga diiwaan geliyey afar boqol iyo lixdan kun oo xaaladda cunuwag kuwa oo laba boqol oo ka mid a ay yihiin caruur halka ay gaarayso tirada dhimashada ee looga shakisan yahay daacuunka toddobaatan iyo shan ruux sanadkii tegey qaramada midoobe iyo hay-adaha la shaqeeya ayaa wada furidda kun iyo laba boqol oo xarumood sanadkan gudihiisa kuwa oo laga furayo guud ahaan waddanka yemen xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa soo saaray maalinkii isniinta walaac ay ka qabaan xaaladda dadka qaxootiga iyo soo galootiga gaar ahaan carruurta iyo dadka waaweyn kuwa oo yimaada xuduudaha koonfureed ee maraykanka si ay ugu gudbaan warbixintan ayaa lagu sheegay in aanay habbooneen in la xidho carruurta yaryar ama laga kaxeeyo qoysaskooda war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in qaramada midoobey iyo hay-adaha u qaabilsan arrimaha qaxootiga ay ogaadeen in carruurta oo la xidho ama laga kaxeeyo waalidkooda ay ka dhigan tahay ficil aad u guracan oo lagula kacay carruurta islamarkaana aanay ahayn bini'aadanimo dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen idaacadda ergo annaga inta warbixinnadeena oo maqal iyo qoraal aba waxa aad ka heli kartaan barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g markan aan dib idinkugu celiyo idaacadda qaybaheedii kale iyo fouziya
dhegaystayaal intaa ha inoo joogo warka oo uu akhrinayay maxamed cabdulqaadir socdaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo wey ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo wararka aynu ka helayno magaalada barbaraha ayaa sheegaya in in ka badan soddon kun oo neef laga dhoofinayo maanta dekedda kuwaasoo loogu talagalay xilliga xajka loona wado sacuudiga wariyaha redio ergo cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa inoo faahfaahinaya wararka aynu ka helayno dekedda barbara waxa ay sheegayaan inuu taagan yahay markab qaadayo soddon iyo shan kun oo neef oo sacuudiga loo wado xilligan waa xilliga ugu badan ee sacuudiga uu wax ka iibsado soomaaliya siiba xoolaha xilliga xajka waana suuqa ugu weyn ee xoolaha marka laga hadlayo soomaaliya xoolo dhaqatada xilligan waa xilliga ugu badan ee faa'iido badan ay ka helaan xoolahooda inay iibiyaan si sacuudiga loogu iibgeeyo cabdulaahi jaamac waxa uu ka mid yahay xoolo dhaqatada xoolihiisii usoo iibgeeyey magaalada burco wuxuu keenay afartan iyo siddeed neef oo ari ah waxaa laga iibsaday ugu yaraan afartan neef toddobaadkii hore wuxuu sheegay xilligii jiilaalka deymo badan uu galay haatan inuu xoolihii uu iibsaday deymihiina uu iska bixinayo warniyo aniga horta farxadee horta marka hore alxamdulilah rabbil caalamiin marka hore dee waxan waa ariyo waa beerteen iyo haddii laga iibsado waa khayr weeye markaa si u cambaarna arigaas saaka si u cambaarna looga iibsaday dee waa dee ariga waxa horta marka hore waa beertayda arigu waa wixii aan de- dee dhaqanayey inaan dee markaa wixii aan dhaqanayay iibiyana dee waan ku talagalaa in laga iibsadana markaa waan ku farxsanahay adigu markaa arigii dee waan sidaasaanu ku iibinay En, dee farxad baan inoo tahay ariga aanu iibinay saaka Ha, aanu iminka siisanayno ariga adigu danihii yaniga dee qof waliba dan buu leeyahay gaara marka dantii gaarka hayada u lahaa waxay uga goysan buu ka qabsanay hore ayaanu ku bixinaynaa adigu wax badan oo faa'iide ah dee dayntiina waxa bilaadan ku lahaa baan iska bixinaynaa dee waxay danihii oo dhan baan ku qabsanaynaa qof walba dee wixii awoodiisa iyo wixii lagu lahaa dee ku dee dadku isuma mid maahay dee waxaasumu ku ku ku waxaysanaya waxaa sidoo kale xilligan ka faa'iidaysanaya cabdi cilmi oo xoolihiisa keensada suuqa wuxuu sheegay ahmiyadda ay ugu fadhido in xoolaha laga iibsado dee qof reemiyaan haayo xoolana ka xidhan yihiinoo de- deyn baa lagu lahaayo bakhaaraha deyn ku lahaayo deynta marka layska bixiyo bakhaaradu iska bixino dee wixii hadhayna waxaan ku iibsanaya ama ari yaran geliye ama farsamo kala geliye dee kolley en- en- en ma hawla laa lacagtu oo ma hawla laa iibka xoolaha ma ahan waxaa ka faa'iidaysanaya xoolodhaqatada oo keliya waxaa jira dalaaleey ka kala faa'ida xoolodhaqatada iyo ganacsatada waxaa ka mid ah qadar cabdi oo xoolaha ku kala iibiyey magaalada burco xoolaha dhoofkooda way shaqaynayaan si fiican bay u shaqaynayaan saddexaasha xool way furaayeen imaadkoodu ma badno ilaa darada tukoraysaa lagu dhawaaqay si wacan waa loo iibsanaya lacagtuna waa caddaan waxaan ka mid ahay dee shaqaale aljaabiriun sidii xoolaha lagu arki jiray weli may noqon oo dee ogaa xooli waa ku xidhnaa ogaanshiyii waa weli wada dhicin laakiin imika waxaa la wada ogyahay in ariga shaqaynaya Een, qiyaastii waxaan qiyaasayaa inay xooluhu sidii u wacan yihiin kamiyadooda in qaadanayaan Sh- shirkadahan dee qof bilaadanka ma tirkoobi kara dee dilaalkaha laakiin waxa iskaba arigina waa furan yahay dee marka uun dee ay xilligu soo dhawaado weelku yimaado weelku dee soo dhaadhaco weelki imika waa ka maqan yahay ariguna ururo laakiin iminka iska iibku lixdan koob iyo lixdan sideed iyo konton sagaal iyo konton waa xoolo xajadoo furan oo nimca ah. lacagtuna waa caddaan waa sidaas soomaali oo dhan farax sannadihii ugu dambeeyey ee xoolaha laga dhoofiyey somalilan waxay gaarayaan xoolihii la dhoofiyey afar milyan oo neef haatanna waxaa la dhoofinayaa soddon iyo shan kun oo neef somalilan iyo weliba sacuudiga weli waxaa u socda wadahadallo ku aadan in warqadda caddaynaysa ama warqadda ogolaanshiyaha ee dhoofinta xoolaha somalilan ay kasoo qaadato dowladda soomaaliya taasi oo weli xalkeeda lagu guda jiro ayaa saraakiil ka tirsan kuwa maamula dekeda magaalada berbera waxay noo sheegeen in xoolaha dhoofaya ay ku baxayaan ogolaanshiyaha dowladda federaalka ah saraakiishaasi waxay ka gaabsadeen magacooda in la sheego ayadoo dhanka kalena weli ay socoto wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo weliba sacuudiga
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyow warsan iyo reediyow baydhabo
waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aan ku horeeyo mid ka mid a dhegaystayaasha inagala soo xiriiray waana kan ee ila dhegaysta
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdinuur sheekh abdiraxmaan oo joogo magaalo madaxda ee jubbada hoose ee kismaayo waxaan u sheegay radio ergo inaan oo soo jeedinayo cabasho xagga maanaha maamulka dowladda jubbaland ka tirsan xaggeeda waxaan leeyahay maamulka jubbaland qashinqubka oo gaarida lagu soo qaadayo oo inay naga dhaafaan bac- bacaya hoolahay naga laayaan duurka lagu daadinayo inay naga dhaafaan markay qashinqubka ay ku daadiyaan ma- inay naga gubaan amba haddii kale inay maanaha meel god intay u qodaan ay ku shibaan waad u mahadsantihiin raadiyo ergo dowladda jubbaland
waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socdaa warbixin ku saabsan wacyigelin la xiriirta tahriibka iyo halisaha uu leeyahay hase yeeshee ee marka hore kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray seylada xoolaha ee magaalada gaalkacyo waxaa suuqa booqday warbixintan koobanna kasoo diyaariyey wariyaha reediyo ergo jibriil cismaan cilmi
xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanaysa gaalkacyo waxaan kusoo qaadan doonaa seylada gaalkacyo xoolaha lagu iibiyo heerarka qiimahoodu ay kala marayaan gaar ahaan ariga iyo geela oo si weyn dhaqdhaqaaqooda ganacsi suuqa looga dareemayo aan ku bilaabay ee geela dhoofka ah heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa siddeed boqol oo doolarka maraykanka ah heerka ku xiga waa lix boqol oo doolar heerka ugu dambeeyana waxaa qiimihiisu uu u dhexeeyaa afar boqol iyo konton ilaa shan boqol dhaqaalka heerka koowaad ayaa la kala siisanayaa kun boqol iyo konton doolar heerka ku xiga waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol iyo konton doolar heerka ugu dambeeya waa nuuca loo yaqaano qaalmahee waxaa lagu kala iibsanayaa afar boqol oo doolarka maraykanka ah ariga dhoofka heerka koowaad waxaa seylada gaalkacyo la kala siisanayaa toddobaatan iyo shan doolar heerka ku xiga waa lixdan doolar heerka ugu dambeeyana waa konton doolar dhaqaalka heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa afartan iyo shan doolar heerka ku xiga waa soddon iyo shan doolar heerka ugu dambeeyana waa soddon doolar oo lacagta maraykanka ah siciid cabdixareed waa dulaal raadi werga ayuu u sheegay in toddobaadyadii u dambeeyey suuqa ay kusoo qulqulayeen xoolo laga keenayo gobollo ka baxsan mudug saxmadda suuquna ay aada u sarrayso geel iyo ariga labaduba waa cayideen xoolihii waa soo bateen labada suuqba waa soo bateen meeshaana waxa weye waa bartamaha mudug baa la yidhaahdaa gobollada xoolaha laga keena dhuusamareeb cadaado guraceel xarardheere ceelbuur wad hobyo wisil gawaan intaasaa la kulmiyaa dadka iibsanaya dad waa dad ganacsataa oo xoolaha boosaaso ilaa garoowe ilaa baa loo raraa puntland baa loo raraa xoolaha inta badan wixii soo harana dadka qalliin ka dhigta wax dad baa jar ahaan u gato boosaaso u dhoofiyey iyo meelahaas ilaa carro kasii shishayso qardha iyo meelahaasa loo sii dhigaa maxaa isbedela toddobaadyadaan suuqa wax isbedela hadda male xoolaha ah hoogaa soo batay arigu hoos buu dhacay hadda geel laftiisu hoos buu dhacay waa soo batay xilli xagaabaa lagu jiraa oo jiidaala hadda saylada xoolaha gaalkacyo saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxaa keliya lagu iibinayey ariga geela iyo idaha maadaama lo'dii iyo dameerihii ay meesha ka baxeen wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii haddaba suuqa waxaa gabaabsi kusii noqonaya idaha oo la sheegay inay sii yaraanayaan sabab la xiriirta abaaraha muddada soo jiitamayay maxamed cadceed waa dulaal waxa uu ka warramayaa sida suuqa ay ugu sii yaraanayaan idaha iyo sabab kale oo aan abaaraha ahayn oo loo keeni waayey suuqa ida badan waxa weeye iduhu marka horeba baadiyaha abaaro iyo waxabaa la soo maray waddanka siyaallo isxiga ayaantaa ka jiray horta marka hore baadiyaha kuma badnay middeeda labaad magaalada aad loogama cuno dadka haystaa si kale u nacfiyo soo jar iyo qalitaanha uga isticmaala magaalada loogama soo safro idaa hadda loo soo raacayo si caamiya oo loogama cuno magaalada dadka ariga riyaha la cunaa hilibgeelaa la cunaa hadda markaa baararka tagtid ama meelaha cuntada tagtid geel iyo helo ari baa ku arkaysa maahane neef idaa ku arki maysa middeeda kale magaalada waa la keenaa suuqa waa la keenay markii la keenana beecuuda saas uma sarrayn beecuuda hoos buu ahaa hoos buu ahaa marka horaan loo badnayn sidaa darteed hoos dhug macnaha wax ku keenay awal baan loo badnay cunidooda sidaasa marka keentay oo suuqa looga joojiyey baadiyo reebiyo looga joojiyey aduu neefka hadda la yidhaahdo waa subag waa subag waa aduu meelahaas oo naadir loo gadanayo hadda sida ariga loo boobahayo kale aan loo booba lagu taxsanayn waa lixdan meelahaas neef kale waa ka sii hooseeyaba ayagoo marka sidaas uu ka sii hooseey baa masana loo sii badnay in la gato sidaa darteed baa sababta marka in suuqa laga joojiyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow khayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysa kanu ay isdhalal rogayso fiicnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
redio ergo ayaad weli nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga heli karaan redio ergo dot o r g iyo weliba baraha bulshada iminkana aan wada dhagaysano dhagaysto kale oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labayo toban waa anigoo jooga magaalada cadaado ilaan magaceyga xasan daahir cabdille waxaan ka cabanayaa shaqa la-aan ka cabanaa anagoo dhalinyarada ee cadaado ah waa shaqa la-aan aada u baahsan baa ka dhacday wax shaqa waa laga waayay dadka dadesiye ka noqdaan waa ku ku bees waa ku samaysan maskaxan baa bees ugu ku nahay walaal waa rabnaa iyadaha iyo dowladda soomaaliya iyo waxaas isku waxgala inay meeshaas naga soo fiiriyaan bal waa anagoo dhalinyaro badan oo dhalinyare ayadoo dhana shaqa la-aan baa ka cabaanaynaa anagoo kulli oola saraan shaqa la-aan aada u baahsan baa ka cabaanaynaa walaal ee
qaar ka mid a waalidiinta iyo dhalinyarada ku nool xerada xagardheer ee xeryaha qaxootiga ee dhadhacb ee dalka kenya ayaa waxa ay bilaabeen barnaamij wacyigelin ah oo ka dhan ah tahriibka kaasi oo ay guryaha ku booqanayaan waalidiinta kale iyo weliba goobaha ay dhallinyaradu isugu yimaadaan waxayna halkaasi ugu gudbinayaan fariimo muujinaya halisaha tahriibka uu leeyahay axmed cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan inooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kooxo waalidiin iyo dhallinyaro ah ayaa waxay xeryaha dhadhaab ka wadaan wacyigelin ka dhana tahriibka waalidiinta oo tiro ahaan gaadhaya shan iyo labaatan kooxood oo midiiba tahay shan iyo toban qof waxay tegayaan guryaha xerada ku yaala iyo meelaha ay dhallinyarada u badan yihiin iyagoo u sheegaya halista uu tahriibku leeyahay iyo haddii uu qofku tahriibo inuu dhiman karo amaba uu silic ku noolaanayo mukhtaar cabdi siciid oo ah aabe ku nool xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa ka mid a waalidiinta wacyigelinta bixisaa waxaan u sheegnaa in ilmaha markay guriga imaadaan hurdo fiicanna ay helaan aan lagu qaylin wuxuu u baahan yahay la weydiiyo hadduu shaqo bartayna shaqaduu bartay hadduu waayeyna meeshuu ka heli karo sidii loo maalgelin karo dukaankoo loo furo gaarigoo loo gado si ilmaha loo xakameyn lahaa asaga iyo aabihii ay is arki lahaayeen gelinkii hore gelinka dambe jiifkiisa ilmaha in la ogaado inay sameeyaan wacyigelintan ayaa timid kadib markii hay-adda filimeid ay qabatay bishii juun ayna dhaaftay wacyigelinno iyo kulamo laysku tusayo waalidiin gaaraya lix boqol iyo labiyo toban qof iyo dhalinyaro iyana gaadhaya toddoba boqol iyo afartan iyo siddeed qof waxaana ugu dambayntii ka soo baxday in markii uu dhammaado wacyigelinta hay-addu ay dadku iyagu sii wadaan wacyigelinta sababta ka dambaysa in tahriibka wacyigelin xilligan laga sameeyo ayaa ah in sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka keliya ay xeryaha dhadhaab ka tahriibeen dhalinyaro tiro ahaan gaadhaya sagaal iyo toban qof halka ay sanadkii hore ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankiina tahriibeen inta la og yahay saddex iyo labaatan dhallinyaro ah mukhtaar cabdi ayaa sheegay marka ay rabaan inay dhallinyarada wacyigeliyaan oo ay u tagaan inay kala kulmaan caqabado ah inay dhibsanayaan in wax loo sheego adigoo oo ilmihii ayagoo danahooda aad kala hadlayso oo waktigaada aad gelisay oo waalidna aad tahay ayaa waxaa laga yaabaa ilmaha annagoo la hadlayna ayay sii socdaan haddan marka hadalka bilowdayba way sii socdaan marka waa daba soconaa ilaa iyo adiga toban mitir oo kale annagoo soconno ayaan haddana usii sheegnaa ayagoona dhibsanayo balse annaga laakiin ma dhibsano marka mar unbay noo istaagi doonaan mukhtaar waxa uu sheegay in dhallinyarada tahriibta oo naftooda halis gelinaya ay sidoo kale xaalad murugo ah geliyaan waalidiintood markii wiilkooda ama gabadhooda loo qabsado lacag madax furasho ah oo aanay awoodin ay tahay mid aan la qiyaasi karin sida uu noqon karo dareenkoodu wuxuu xusay in ilaa shan qoys oo uu yaqaanay oo ah dad danyar ah oo aan awoodin lacagaha madax furashada ah inay bixiyaan inay ku khasbanaadeen in masaajidada iyo guryaha xeryaha ku yaalla looga tuugsado sidaasna lacagaha loogu ururiyo aadan barre oo ah kormeeraha shaqaalaha hay-adda filim ee dhexerada xagardheer ayaa ka hadlay sababta ka dambaysay in kulamadan xilligan la qabto waxaa sababay micnaha in cilaan kusoo baganta waxaa aad u bartay tahriibkii iyo socoshadii iyo dhalinyaradii waxaa kaloo aad usoo bartay shaqayaradii ardaydii iskuul bay ka baxayaan galaaska form four bay bogayaan ugu yaraan sanadkii lasoo dhaafay kii ka horey ardayda bogta dhan waa shaqa la-aan hadeer hay-adihii risooskooda uu iska yaraaday dadka hore u shaqaynaabay may micnaha weli ay ka badan la-dahay laakiinse ardaydan weli iskuulla bay bogayaan shaqooyinkan way sii yaraan ardaydin way sii badanayan iskuulka bogaysay marka taas awgeed ayaa xilligana kusoo beegtay in hay-adan iyadoo kaashanaysa hay-ad u n i c r ay micnaha barnaamijkaas fuliso wuxuu xusay inay muhiimad gaara siin doonaan in dhallinyarada laga weeciyo inay ku fekeraan tahriib iyo falal kale oo la mid a maruu ka hadlayey kulamada waalidiinta iyo dhallinyarada ayuu tilmaamay inay filayaan inay midho dhalaan wacyigelinada ay sii samaynayaan dadkii ka faa'iidaystay kulamada ayna filayaan isbeddel ah inaan dhallinyarada ku fekerin tahriib maxamed cabdi daahir waa labaatan jir ku nool xerada xagardheer wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii ka faa'iidaystay wacyigelintii la sameeyey wuxuu sheegay inuu marar badan ku fekeray qorshe tahriib ah oo ay saaxiibadii wadeen oo ay qaarkood ku tageen halka qaar kalena ay weli halkan waxbarasho u joogaan isaga oo fakarkaas weli haysta ayuu ka qayb galay wacyigelinta oo lagu soo bandhigay muuqaallo dhallinyaro magafa garaacayo kuwo doontii ay saarnaayeen ay la dhacayso kuwo saxaraha looga tegay iyo kuwo haraad u dhimanaya taas ayuu sheegay inuu aad uga nacay halkaasna uu ka qaatay feker ah inuu magaca tahriib iska daayo hadda wuxuu ka mid yahay laba kooxood oo lix iyo toban qof ah oo dhallinyaro ah oo xaafadooda ka wacyigelisa tahriibka isaga oo raacaya waxyaabihii la tusay iyaga waxaa ku qanciyaa horta dhallinyadan inta badan igama yeelayaan kuwa badan waxaa nahay ku qanciya inaa soomaali ku qanciya sidee waa iga diiday markii dambeeto waxaa go-aansaday inaa qadka kasoo xawilo muuqaalo muujinaya tahriibka dhibaatada ugu yahay marka muuqaaladaasaan siiyey qaar waa iga yaay qaar kaleetana waa igi marka laakiin inta badan dhalinyarada asxaabta aan waxay go-aansa inay ayakana joojiyaan oo ani meesha aan hadda taaganahay darto istaagaan oo dhalinyarada soomaaliyeed oo qaxootiga ku sugan ay ka joojiyaan taariif nadiifo yuusuf waa hooyo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab wiilkeeda oo koob iyo labaatan jira oo ay haysteen magafayaal ayay ka bixisay lacag dhan sagaal kun oo dollar kadibna waxay ku wareejiyeen magafayaal kale oo hadda ka raba lacag gaadhaysa toddobiyo toban kun oo dollar wax xiriir ogolba maaha wax xiriir ogol maaha iyaga kulama hadlaayaan iyaga waa carab hadalkoodana ma garanaysid u turjumaan u ahoo soomaali xaaladiisa waa liidataa canuga waa liidataa aad buu u liitaa wax haddaan kaaga sheego male aad buu da waa nin la dilaayo afar iyo labaatanka saac la dilaayo oo la dakraayo oo maxaa eeday koronto lagu dhajinayo oo dhibaato oo dhan maraayo inqaad meeshii ugu dambaysa uu maraayaa bishaar maxamed dhoobow wuxuu ku noolaa xerada qaxootiga ee dhagaxley wuxuu ahaa arday dhigta fasalka labaad ee dugsiga sare ee towakal secondary school ee xerada dhagaxley wuxuuna tahriibay sannadkii hore ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankii hooyo nadiifo ayaa hadda ku biirtay guddi waalidiina oo dhallinyarada ka wacyigelisa tahriibka una sheegaya halista tahriibka iyaga oo tusaale u soo qaadanaya hooyadan ama waalidiinta kale ee dhibaatooyinka kala kulmay falalka tahriibka axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere raadiyo ergo xeryaha dhadhaab
raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efemta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
wahagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadigaha iyo weliba barnaamijka gobaad balse iminka aan soo qabto xubinta gogaalaysiga oo maanta aynu qaadanayno jawaabaha halxidhaalaheennii ama gogaalaysigeennii toddobaadkii hore kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada meel kastoo aad joogtaan xubinta gogaalaysiga maanta xubinta waxaynu kusoo qaadanaynaa gogaalaysigeenii toddobaadkii hore oo ahaa si wiif soo wiif aabo samatar saakana ee waaka dad fara badan ayaa kasoo jawaabay laakiin qaar ka mid a dadkaas ayaan soo qaadanaynaa waxaan ka cudur daaranaynaa dadka oo dhan inaynan soo wadagelin karin maadaama wakhtiguna uu kooban yahay dadkuna ay fara badan yihiin bal aan dhegaysana jawaabaha dadka ayna siinayaan qaarkood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa munasar maxamed aadan waxaan joogaa gobolka midig khaasatan degmada cabdiwaaq gogaalaysigaas insha allah haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaas jawaabteeda waxay noqonaysaa ama halxeraalahaas qaybta la ogayeeyaan qaybta la ogayeeyaan halxeraalahaas jawaabteedu taasay noqonaysaa islaamiya raadiyo ergo halow asalaamu calaykum radio ergo waa faadimo cali oo kasoo hadlaysa gobolka gelgaduud waxaan ka jawaabayaa halxeraalaha haabowsaas aad iyo soo wasaasan waa ka waasaynta lo-oda salaamintiin radio ergo السلام عليكم راديو أردو ومعسنتين برنامج تقو قاريسيقا سيويف سويف أبي كاركتيانا تكير سيكديبتو وحانا قانا أرد عدا قنولة دولو عاد وعيدا واقعا ودي بغفيستو مقعيقا وحسين علي الله السلام عليكم راديو أرجع وقبل كمدد خاصة دقمدا هوبيو خاصة دقمدا هوبيو دقمدا وجدت صدم كيلومتر اللي لبت مقعيقا ونور حاجة موليد وقاليسيقا قلبتا وحو يهي لعبة سنتيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aynu ku dhex duqada warsoo joogade magaalada cawduga furtiinta ay sheegtay waxa weeye loo osaynteeda loo osaynteeda weeye waad mahadantay raadio ergu waxaa jira dad badan oo ayaguna jawaabo kuwaasi ka duwan bixiyey oo ku sheegay taasi jawaabteeda inay noqonayso qoraxda maadaama subaxii ay soo baxdo galabkiina ay dhacdo waxaa laga yaabaa marka in siyaabo kala duwan loo yaqaano marka waxay noqon kartaa saynta lo-da iyo qoraxdaba maadaama deegaanada ay ku xiran tahay say u kala yaqaanaan jawaabta gogaalaysigaasi intaasi ha inoo joogo dhegaystayaal gogaalaysiga maanta waad kala socoteen idaacadda ergo haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waa hagaag dhegaystayaal iminkana kismaayo waxaa maanta lagu soo gabagabaynayaa magaalada kismaayo bandhig bugaageedka kaasoo sanadkan halkudhigiisa uu ahaa awoodsiinta hal abuurka oo intiisa badan lagu eegayey qoraalka iyo weliba akhriska balse waxaa jiray mowduucyo kale oo iyaguna muhiim ah oo doodo kala duwan oo halkaasi lagu soo bandhigay doodahaasi waxaa ka mid ahaa hal abuurka ganacsi iyo fursadaha ganacsi ee dhalinyaradu ay heli karaan iyaga oon lacag badan oo maalgelina aysan ka bixin taasi oo loo sharaxayay ama loo soo bandhigayey adduunyadu inay ka guureyso habkii hore ee ganacsiga ahaa loona guurayo dhinaca tiknolojiyadda casriga ah haddaba si xog badan aynu uga helno arrintaasi waxaan la xiriirnay agaasimaha ama qabanqaabiyaha barnaamijkan maxamed jeyte oo aan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo hal abuurka ganacsi iyo fursadaha dhalinyaradu ay heli karaan wuxuuna yidhi
ganacsi marka la dhahayo waa waa waa waa waa fikradaha cusub adduunka hadda wuxuu u wareegayaa digital ganacsiyadu waxay waxaa laga guurahayaa sidii hore oo dukaan inta la furo oo dadku ay soo galaan laakiin hadda waxaa soo kordhay qaybo badan oo digital ku samaysan oo in habka online-ka wax lagu iibiyo oo ay ku iibiyaan bulshadu ama dadka hal abuurayaashaya ama interprenual dadka interprenurska ah ay wax ku iibiyaan hal abuurayaasha ah in kasta oo sanadkan shacaarkeena aanaan aad tooshka ana u saarin haddana qayb ka mid ah way ku jirtay oo wa waa lasoo dhexgeliyey oo hal dood cilmiyadoo kale waa laga qabtay marka waxaa dadka dood cilmiyeedku ay ka doodayeen qaababka kala duwan ee hadda adduunka casriga ka ah siday dhalinyarada soomaaliyeed ama dadkaas ay ay ula jaan qaadi lahaayeen ayagoo ka fakerahaya teknolojiyadda cusub ka faa'iidaysanaya yaa yaa ya yaa lagu falanqeeyaya doodu marka maxay fursado ah oo tusinaysay dhalinyarada soomaaliyeed aada sheegteen hadda maadaama dhinaca teknolojiyadda loo wareegayo in ay ka faa'iidaysan karaan ama ay wax ku bilaabi karaanba wax ay tusinaysay oo tilaabooyina miyaa jiray dabcan haa dadka horta ka doodahaya waa wax dad wada aqoon-yahan oo wada b h d ama haysta ama b h d candidates u ah waxyaabaha isla iftiimiyeen oo bointiyada ay ka muujiyeen waxaa ka mid ahayd in qofka dhalinyarada uusan keliya u baahnayn inuu lacag wax ku bilaabo laakiin uu u baahan yahay fikir marka hore inuu helo si fikirkaas uu helona uu u baahan yahay coaching iyo meelaha xogaha ilaha laga helo ganacsiga ilahaas ganacsigana uu ka heli karo deegaanka uu ku nool yahay uuna isku xiro dunida dibadda banaanka ka ah waxaa jira shirkado badan oo ka shaqeeya tariininadaas bixiya qaabkii la isugu xiri lahaa waxyaaba ay laisla falanqeeyay kamid ahayd dhalinyarada inay u furan tahay fursado badan oo inkastoo caqabada ay jiraan oo dabcan dalka marka loo fiiriyo horumarkiisa ama xaaladan ammaan ee ka jirta aanan aysan ahayn mid boqolkiiba boqol stable oo dadka maalgashadayaasha fikradahaas aysan aadaba kalsooni badan oo ay kusoo qabinin haddana fursadaha jira waa kuwo aada iyo aada ugu badan dhalinyarada inay marka fiiriyaan waxyaabaha looga faa'iideyn karo ha ahaato beerihii oo kale oo hadda soomaaliya khayraad badan bay leedahay fursado badan oo beeraha oo hadda baa looga faa'iideyn karo seed multiplicationka ama waxyaabahan la dhaho iriinta oo kale qaababka cusub oo looga looga faa'iideysan karo qudaarta ama lagu beeri karo oo guryaha dhexdooda ama ha ahaato malayga ama kalluunka oo kale oo ganacsi asna loo bedeli karo dooduhu intaasi tooshka ku heshiisinayeen in dhalinyaradu ay meelahaas fokaska saaraan oo xagga food securityga ama ammaanka cuntada oo kale marka si fursadahan dhalinyaradu ay uga faa'iidaystaan meelo lagu hagi karo ama cid la leeyahay ciddaasaa loo baahan yahay inay waxaan qabato si dhallinyaraduna uga faa'iidaystaan ma jirtaa forumka wuxuu isugu keenahayay fikradaha iyo dadkii aqoonta iyo khibradda ulahaayo xogaha hayay laakiin ma jirinin shariikado ganacsi ama ka shaqaynayo ganacsiga oo oo oo gooni uga casumnaa qaybo kasoo qayb galay oo waa jireen waxooda soo banbandhigahayay laakiin kuwa hadda digitalka laga hadlayay oo looga guurahayay analogii hore way yarayd laakiin challengeyada jira oo soomaaliya inay ku yar yihiin fikradahan hadda casriga iyo technolojiyada u fakeraya oo hadda inay uu soo baxayo baa dhalinyarada loo iftiimiyey suuq furan oo weli aan loo tartaminin inuu yahay oo ay ka fakeraan dhalinyaradu qaababkaas cusub oo hadda adduunku uu ugu wareegayo marka la fiiriyo yaa qabanahaya oo xaggee lagala xiriirahayaa dabcan wax kastoo xaafudhig u ah waa nidaamka dawliga iyo xasiloonida dalka dalka oo xasila in marka laga qayb qaato oo dawladdu hormuud u noqoto in dhalinyarada la jiheeyo laguna jiheeyo wax soo saarka dalka iyo ufakeridda habab casri ah ee adduunka la jaan qaadaya laakiin dhalinyarada aan markasta ku xadidayninin fikradihii hore oo oo ama qabiil ha ku salaysnaadaan ama ha ahaadan rajo la-aanta in marka inta laga wareejiyo loo wareejiyo si lamida doodayaashu waxay isla soo qaadeen ama falanqeeyayaashu dooda ka qayb galay ama inta bandhig bugaad socda ka qayb galay waxay ahayd shariikadaha soomaalidu ay furaan qayb kamid ah oo cilmi baaris lagu sameeyo hababka cusub ee technolojiyadda caalamka ay hadda isu bedelayso ama shariikadaha waaweyn inay intanshib uga raadiyaan dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeedna ay qaab iskaashata ahaana isu abaabulaan oo dabcan hal qof waxba ma ma mama fikradihiisu waa waa ku yar yihiin marka in ayaguna qaab iskaashata ahaana dhalinyarada isu fakeraan qaab cilmi baaris ahaana inta isku sameeyaan waxa la dhaho maskax shiil ama brainstorming inta isku sameeyaan inay inay inay fikradahaas looga faa'iideeyo adigoo aada umahadsan jayte qofku markuu teknolojiyad maqlo haddana ganacsiga baa teknolojiyad u guuraya markuu maqlo adduunka su-aalo badan buu isweydiinayaa bal marka ganacsiga teknolojiyadda haddaad laba shay wax ka taaban karto si ay dhalinyaradu u fahmaan
waa mahadsan tahay waxaan umalaynayaa inaan qaybtii hore ku sharaxay teknolojiyadda iyo ganacsigu waa waxaa ka dhexeeya xiriir aada u weyn maadaama teknolojiyadda hadda jirta ay tahay waxaa jira ganacsiga hababka cusub oo nagu soo kordhay nidaam cusub hadda soomaaliya u guurisa ama tagsigii oo kale baa hadda wareegay oo wuxuu u wareegay dhaweeyi adoo taleefonkaa gacanta ku haysatid inaad tagsigaaga gurigaaga ku dalban kartid maqaayadihii ugu cunteyn jiray inaad si cunada uga dalbato si online oo hab online aad u wareegsato oo qofkii uusan ka fakerin markuu ka fakerayo inuusan ka fakerinin makhaayad baan aadaya waanaan makhaayad furtaa oo investmentigaas ama maalgelintaas weyn uusan qofkii dhalinyarada ama halaaburiuusan ka fakerin laakiin uu ka fakero siyaabo badan oo lacag lagu samayn karo ama qofku uu dhaqaalo ku abuuri karo marka ganacsigii wuxuu u wareegayaa waagii hore waxaa jirtay in qofku uu meel furo albaab la furo albaab la kireeyo shatiyo loo soo gooyo kadibna alaab lasoo dhigo alaab ganacsi iyo badeeco uu qofkii keeno saasna uu ku shaqeeyo laakiin hadda teknolojiyadda dadka waxay u fududaysay dhalinyarada inay hab online xitaa fikradahooda ganacsiga ay ku iibiyaan ayagoo keliya samaynaya coaching adeeg ama applicationo samaynaya applicationadaasna ay ka samayn karaan dhaqaale iyo horumar waaweyn waa hagaag dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa maxamed jayte oo khadka telefoonka igu warramaya isaga oo jooga magaalada kismaayo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow khayeel midda noo ergooto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa jira fool xun dhibaato badan marka gabdhaha waxaan leeyahay marka ugu horeysa taxadarka marka ugu horeysa intaad uur kaleedahay inaad tagtid meel wax lagu qaban karo oo dhibaatada laga hortegi karo intaynan dhicinin ee qofkii sidii ee loo xanaanayn lahaa markay galayso hadday dhashana oo wax dhacaana markaas lama qaban mataqaa wax laga qaban karo in la joojiyo yacni ee, dhibaatadana dadkaan iska fadhiyo oo laba beri baan fulanaya iyo saddex beri baan fulanaya iyo toddoba beri bay fulanayso iyo waxa keenaya inay waxaas wax qalada yihiin maanta dad badan oo waxaa jira ee, takhtariina oo qala oo qaliinkuna uusan dhib badnayn inay bi uga soo saaraan iyadoo qofkiina caafimaad iyo ilmaha iyo kii hooya labadaba dardar gelinaya marka ee, dadka waxaan leeyahay aamina takhtariintiina u taga ee, isbitaallada aada
welina erga ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergodet o r g iminkana aan idiin soo qabto barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha radio ergo maryan sheekh cabdi
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiya oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle barnaamijkeena dhakhtarka raadiya toddobaadkan waxaa marti noogu ah doctor xuseen xasan geedi oo ka mid ah dhakhaatiirta da-da yar islamarkaana ku takhasusay cudurada guud doctoorka waxa uu ka howlgalaa xarunta bunda bolyo clinic ee ka furan magaalada jowhar kusoo dhawaaw ditore ee barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo radio ergo aada marti ugu tahay in hadba su-aalo ay kusoo weydiiyaan bukaanada waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay radio ergo waxaana idinkaga mahad celinayaa barnaamijkan oo aada ay bulshada ugu baahan yihiin oo ah in caafimaadkii dadkii laga wacyigeliyo oo caafimaadka dhakhaatiirta la weydiiyo marka waa idin mahad celinayaa asalaamu calaykum radio ergo waa idin salaamay dhakhtarka waxaa weydiin lahaa lugaha dhidid maxaa keenayo oo habeenkii hurdadu toddoba saa iga imaaneysaa annagoo joogo magaalada baydhabo oo magaceeya ali mukhtaar maxmuud oo ku nool magaalada baydhabo raadiyo ujo arrimaha biniaadamada salaamta waa idin salaamay waa maxsantihin wuu mahadsan yahay cali hurdada oo qofka ka tagto horta waxyaabo badana keeni karo waxaa ka mid ah qofkii cudurana way keeni karaan waxaa kaloo keeni kara waxyaabo qofka uu sameeyo sida qofkiioo maalintii hurdadiisii inta badan uu maalinta hurdo waxaa kaloo kamid a waxyaabo uu isticmaalo qofka haduu waxyaabo isticmaalo oo kale ama muqaadaraad ama waxyaabo kale uu isticmaalo haddii qofkii asaga uu la qabtay uu adaptation la sameeyo oo kale waa keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo cuduro loo yaqaano sleep disorders oo ah qofkii inay hurdada ka tagto oo waxyaaba inta badan maskaxiyeen ah waana wax lo ka mid a cudurada inta badan oo psychiatriga ah oo xoogaa dhima dhimirka dhimirka marka waa arrin marka u baahan in dhakhtar loo dhakhtarka loola tashto qofka bukaankaa inuu dhakhtarka u tago markuu waxyaabahaas oo kale isku arko uu yimaado kadibna uu wareesto kadibna wixii daawaa iyo wixii loo baahan yahay la siiyo todoba saac hurdada la-aantaas waxaa keeni karo cuduradaas aan soo sheegnay iyo qofka inuu waxyaabihii cudurada ka baxsanaa sida inuu qofkii la sameeyey laqabsi amba habeen maalintii oo dhan uu hurdoo kale qof maalinta hadduu hurdo habeenkii hurdada inay ka tagto waa laga yaabaa inuu filim fiirsado in waxyaaba kale uu ku dhafro muhiimada ugu weyn waxa waaye qofka in la ogaado in cudurka uu qabo iyo inay barnaamijyada waxyaabahaas ay ka keen ay u keeneen hurdo la-aanta waa tahay waa mahadsan tahay ditore asalaamu calaykum waa inuu salaami ergo magaciisu waa shibcaal axmed waxaan joogaa gobolada dhexe waxaan weydiinayaa farka maxaa dhiba oy u keeni kadhaa hablaha daawada ay marsadaan jinsigooda maxaa dhiba ay keeni kadhaa daawada daawada hadda laysku casaasay waxaan salaamaya dhammaantii walaalo way mahadsan tahay gabadhan joogto go- gobolada dhexe shamis su-aasha ay weydiisay oo ahayd waxyaabaha maxaa keeni karo dhibaatooyinka ka imaan kara dumarka waxmarsada oo iscadeeya jirkooda waxmariya horta jirka maqaarku waa xubin muhiim ah oo difaaca jirka ka qayb qaadata sababtoo ah ilaahay wuxuu nagu sameeyey in waxyaabihii jermiska ilma aragtada ahaa oo dibadda kaga imaanaya qofka oo jirkiisa geli lahaa isaga waxyeelayn lahaa inuu ka difaaco maadaama qofkii ay jirkii ayadii jirka ay waxmarisay waxaasna ay keeneen jirkii inuu nusqaamo amba uu baaboo ilan maqaarku wuxuu ka kooban yahay lakabyo badan lakabyadaas marka een, daawadu waxay samaynaysaa lakabyadii ay baabi'inaysaa maqaarkii waa daciifaya qofku wuxuu u nuglaanayaa marka inay ku dhacaan waxyaabihii infectionka ahaa sida waxaa ka mida een, waxaa ka mida folonculitis waxaa ka mida rose waxaa ka mida agnia waa cudurro badan oo qofka ku dhici karo haddii uu jirkiisa uu mariyo daawooyinka si uu isku caddeeyo amba maqaarkii uu fiiqo waxyaabahaas waxaa ka mid ah een, xataa waxaa ka mid a qofkii in uu jirkiisi gaduuto waxaa ka mid a wejigii oo kale inuu ka gaduuto waxaa ka mid a qofka inuu xitaa dhaawac hadduu soo gaaro uu bogsan waayo intuu ku bogsan lahaa in markii uu maqaarkiisa uu nadiif u yahay intuu ku bogsan lahaa in ka dheer inay ku qaadato sidoo kale waxaa dhici karo dumarka uurka leh inta badan inay marsadaan daawooyinka oo ay jirkooda ku fiiqaan inta badan waa orta daawooyin badan oo effect canuga u geynayaa jiro oo iyada ka gudbaayo maqaarkii ka gudbaayo u tegaayo canuga sidaa awgeed waa inaysan marsanin ay iska daayaan quruxdana waa tii ilaahay siiyey inay intaa ku kaaftoomaan sandela asalaamu calaykum magacayga waa xuseen ibraahim yuusuf waxaa jooga sawiraad dhexe waxaan isku arkaa tiilkayga tinta oo madaxayga ku taalo oo maarata qaybna dheerdheerka qaybna gaagaaban tahay haddana ladeyni gidaar waa weynaan adiga ee ku taalo laba iyo toban sano camal sidaas iga taa marka tabtarka waxaan weydiiyaa waxay macnaha oo ku daaweyn lahay xuseen waa mahadsan yahay een een tinta cudurada ku dhaco horta oo keena tinta inay baaba'do amba inay gurmato ay gogo'do waxaa ka mid ah infection ku dhaco madaxa oo madaxa ku dhaco oo loo yaqaano fungal infectionis oo tenea cabitis la yidhaahdo fa- infectionkaas wuxuu keenayaa cudur madaxii inuu gogo'o oo tintii ay fuqfuqdo taana marka waxaa keeni karo waxyaabaha sida nadaafad daradoo kale keeni karo in qofkii madaxiisa wasaq ay ku dhalato waxaa kaloo keeni karo cudurada kale oo ka mid ah sida qofka hiridhit oo kale waxaa hiridhit haday yihiin oo dhaxal uu kasoo jeedo bidaartu way ku imaan kartaa taa marka ayadana daawadeeda waxay noqonaysaa in qofkii amba uu inta badan daawo fi- daawo ma lahan uu dhakhtar u tago amba inuu sameeyo tintii inuu soo abuurto oo tintii ta- eh, hair transplantation wax la yidhaahdo hadda inkasta oo ay soomaaliya ay ka jirin haddana wadamada caalamka waa laga heli karaa waxaa kaloo keeni karo infectionka infectionkaasna wuxuu leeyahay daawooyin la isticmaalo ayadana waa inuu dhakhtar u tagaa uu la kulmaa daawooyinkii saxdaa si loo soo siiyo waxaa kaloo keeni karo nafaqa darada nafaqa darada iyada laftirkeeda waxay keentaa tintii inay gurgurmato ay gogo'do sidaa awgeed waxaa kami waxaa la yidhahdaa malnutrition la yidhahdaa marka nafaqa daradaasna way keeni kartaa waxaan doonayaa aniga oo ah garaad cabdullaahi taqal inaan mataqaanaa redhow erge aan weydiiyo su-aal caafimaad waxa weeye dhakhtarka talaadada iyo jimcada damaalka ka baxo aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waana wanaagsan yahay waxaan doonayaa inaan su-aasheeda ka dhigta caafimaad su-aasheeda caafimaad aan weydiinaya dhakhtarka waxaa waaye cudurada afka ku dhaca gaar ahaan ifidka maxaa keena maxaa soo daawo ah intaa baan dhakhtarka weydiinaya mahadsanidin cabdullaahi wuu mahadsan yahay een, cudurada ku dhaco afka way tiro badan yihiin gaar ahaan ceridka waxaa ku dhaco wax loo yaqaano cudurka loo yaqaano gingivitis gingivitisna waxaa waaye waa afkii oo burbura oo inflammation wax la yidhahdo caabuq wax la yidhahdo uu ku sameysmo caabuqaas ceridkii uu ku sameysmaa ceridkiina waa gaduudanaa laakiin caabuqa waxaa ka horeeya wuxuu kasoo bilaabanaa nadaafad darro afka ku timaado nadaafad daradaas afka ku timaado ilaan qofka raashinuu cunaa raashinka sida afka oo kale waxaa laga helaa wax loo yaqaano ilmo aragto tiro badan ilmo aragtadaas tirada badan oo jeermiska ah iyo waxaa isla falgalayo raashinkii qofka uu cunay markay isla falgalaan meeshii waxaa ka dhalanaya in wax loo yaqaano balaag wax la yidhahda inay sameysmaan balaagaas markuu sameysmo qofkii haddii uu cadaysan waayo amba afkii uu nadiifin waayo waxaa dhacaya meeshii inuu caabuq ka dhaco oo dagaalan jirka uu kusoo qaado oo inflammation caabuqaas uu ka sameysmo then kadib ciridkii uu burburo ciridka markuu burburana waxaa dhici karo xitaa ilkihii oo kale qofkii inuu ka daciifo oo ciridkii uu fuqo oo iligtii qaybtii koro oo bayska ahayd oo ciridka ku dheganayd inay banaanka usoo baxdo marka dambena iligtii ay ka dhacdo amba ilkihii oo sidaas ay uga daataan marka marka waxaan dhihi lahaa qofka hadduu waxyaabaha sidaas ku arko inuu afkii nadiifiyo inuu afkiisii ka warhaayo una tago dhakhtarka ugu dhow uu heli karo si uu ula tashto uu waxaa kaloo keeni karo wax loo yaqaano nafaqa darada oo aan wada ognahay ayadana nafaqa daradana waxay keeni kartaa afka inuu burburo afka keliya maahe xataa faruuriyihii oo kale inay dildilaacaan oo ciridka keliya maaha faruuriyihii inay dildilaacaan marka waxaan dhihi lahaa waxyaabahaas oo kale markuu isku arko uu dhakhtar uu la kulmo uu la tashto si uu siiyo latalinta ugu fiican iyo daaweynta ugu fiican dhegaystayaal saaxiibayaal intaas waxaa inooga idlaaday barnaamijkii dhakhtarka raadiyaha oo maanta uu marti noogu ah aditoor xuseen xasan geedi oo ah aditoor ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgala xarun gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo bunda bolyo clinic oo ka furan magaalada jowhar intaa ayay inooga eg tahay
Somalia! Somalia! Waraabka taanka beeranay haddana lagu hiraayay hoyga macalinkayoy waa lama hilmaama siina soo hatee waraabka noo dhigtee dusheeda aan ku hurudnayoy waa lama hilmaama habaaqiyo tilmaantiyo hadalka barashadiisa taanka soo helnaayoy waa lama hilmaama markay intaa habaysay hagaajisoy dhammaysay markay intaa habaysay hagaajisoy dhammaysay dalka horumarkiisa miyaysan ugu horeyn haweenka haweenka sooma haweenka soomaaliyeed hadalladoodi hurdayow ka toos waa heshiisaa dandabad haweenka sooma halganka jooji mayno jeeraan horumar gaarno halganka jooji mayno jeeraan horu qaybaha dambe ee idaacadda ayaynu soo gaarnay kusoo dhowaada barnaamijka goobaad waxaa soo saartay soona jeedinaysa leyla cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah fartuun cali diiriye oo ah saddex xidigle ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ee gobolka mudug deegaano ku yaala gobolka mudug gabdhuhu doorkuma laha ciidamada waxaana fartuun ay ka sheekeynaysaa caqabadaha ay bulshada kala kulmaan waxay ka qayb qaadatay in gabdho badan ay soo galaan ciidanka ayna ku dhiiradaan in gobolka mudug ay ka shaqeeyaan wariyaha raadiyo ergo ee gobolka mudug safiyo sheekh cali ayaa fartuun kula kulantay magaalada gaalkacyo waxaana marka hore ay weydiisay sida ay ku timid inay ciidan noqoto waxyaalo badan baa gabdhaha markii la arko booliiska ay booliiska yihiin iyo bulshadu ay ka dhexaysa gabar booliisoo labisan gobolka mudug waagi hore lagama aqoon maadaama ayaa siteen gabdhuhu xijaabo caadiya annaga haddaan gabdhaha booliiska soomaaliyeed waxaa lagu gartaa istaanka lagu gartaa waxay yihiin dharkii booliiska waxaana isku ku taxadarnaa inaan gaarno heerka ninka booliiska oo aniga elafsinan uu joogo horumarna ay gaaraan gabdhaha soomaaliyeed koowaad haddaan anigu aan labisanahay qofka bulshadaahi waa ugu farxayaa gabar soomaaliyeed oo labisan baa tahay gabadha walaashayoo dhiban maadaama ay aragto aniga ay aragto waxay leedahay gabadha walaashaayoo labisan oo askariga ku hiro qayb weynna inay ka qaataan gabdhaha booliiska soomaaliyeed way fiican tahay boqol kiiba boqol caqabado badanna waa iskaga kaasoo kordhahayaanoo marka aada booliista hooshaqaynaysid waxyaalo badan oo kaaga imaanay bulshada dhexdeeda way jiraan ise waxaan ku dadaalnaa inaan bulshada u noqono hooyo lana shaqayno bulshada maadaama booliiska uu yahay hooyadii bulshada waxyaalaha markaast ku horyaalay ama kuu muuqdo as ehi kartaa dad bulsho askari noqoto bulshada waad ka bedeli kartaa iyo deegaanada aad kasoo howlgashay marka loo eego haday tahay soomaaliya ama gobolka mudug lagusoo bedelo ama galmudug lagusoo bedelo taalisteedana sifa wanaagsan nooga sheekey fartan markaan imid waxaan arkay bulshadii dad deegaanka aniga aan kasoo jeedaa waa galmudug deegaankayga waxaan arkay inuu u baahan yahay gabar shaqaysa oo booliisa maadaama aan arkay waxaan isku dayay inaan helo askari inaan noqdo una shaqeeyo dadkayga iyo diinteyda una adeego waxaan galay tababar waxaan kasoo baxay iskool bulisiyo askarta kasoo baxdaan kamid ahaa waxaa la iisoo bedelay galmudug in aan u shaqeeyo waxaana igu kalifay maadaama aan gabar ahay gabadha kale way igu dhiiranaysaa walaashay ah waxaa hadda galmudug ka shaqeeya gabdhaha ka shaqeeya waxay yihiin soddon iyo laba gabdhood oo booliisa maadaama marka ay soddon iyo labadaa gabdhood aan saraakiil annaga laba laba gabdhood baan ka nahay booliisa maadaama ay gabdhihii dable iyo kormeero koowaad kormeero labaad way soo socdaan heer marka inaan gaarno saraakiishu meesha ay joogto ayaan baan ku taxadarina haddii ilaahay idmo inaan dalkayga dadkayga u shaqeynaan diyaar baa u nahay
marka horeto aad kusoo biireysay waxyaala aa isdheh islahayd aada bay kuu dareengelinayaan haddaan booliis noqotaa ama sargaalad noqoto hawsha waxba ka qaban kartaa oo kuu fulay oo aad isleeda maanta hadafyada aad gaartay ee aada rajaynaysay qayb ka tamii jirtaa farton way jirtaa aniga hadda waxaan ku magacaabanahay kufsiga gabdhaha oo booliiska xaggiisa ayaan u magacaabanahay waxyaalaha aan ku dadaalahayo inaan qabto haddana aan u socdo aan rabo inaan qabto waxay tahay dhacdooyinka ku dhaca haweenka maadaama aan haweenahay marka waxaan u galay oo booliiska u galay oo ugu qasbay in aan haweenka xaqooda aan u raadsho qaybta ay ka leeyihiin booliiska gabdhooyi gabdhaha waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo haweenka soomaaliyeed gabdhaha aqoon-yahanka inay soo galaan booliiska wax walba ayaa isku soo galaya siyaasadaba gabdhuhu waa u ordaan ise askartu waa qayb libaaxa markaad afar askari oo ragga la socotid oo adoo gabar aad tahay gabadha waa kugu soo hiranaysaa ise ninka gacantiisu ma qabato adig gacantaada qabato waa soo qabanaysaa dhacdooyinka ka dhaca ama meeshaan marka maadaama aan ku galay aniga inaan haweenka u noqdo qayb libaax bulshada iyo aan u kala dhexeeyo booliiska galmudug ayaan saasaan kusoo galay waxaan ka qabta wax weyn booliiska hadda markii ama dhacdo dhacdo ama dhibdhaco waa laygu soo hirtaa taleefonkayga waa la wada haystaa qof walba oo ka tirsan gobolka mudug qof walbaaba wuu ila soo xiriiraa bulshadana waxaan u ahay tiir dhexaad iyo booliiska ayaa u dhexeeya dhibkii dhacana waa lagula soo xiriiraa qayb weyn baana dhanka gabdhaha tacadiyaasha gabdhaha loo geysto qayb weyn baan ka qaadana inaan aan ku dadaalno inaysan dhib dambe iska dhicin gobolka mudug gobolada ama deegaanada dalka soomaaliya sida wada ognahay adba aad ka sheekaysay waxaad ka jira duruufooyin kala duwan marka loo eego hab dhaqanka ama hab shaqada ee dumarka marka aad kusoo biirto gobolka mudug ee hawsha booliisnimada bilowday ilaa ay haatan bal dhacdooyinkii ama cabashooyinkii shaksiyad ahaan ee hawshaada shaqo kaasoo wajahayay hal iyo laba waxaa ka xusuusato bulshada si u arkeen dumar labisan oo askar la shaqeynayo meelo badan ayaa markaan labisanayo ama ciidanka ku dhex jira waxaa la dhihi jira maxay tahay naagtaan naag labisan ciidan ku dhex jirta waxaa dhacda inaan boqol nin aanu aan gabar ka ahay oo kula shaqeeyo markii aan socdo hadda aan ciidanka ku dhex jiro waxaa la leeyahay la leeyahay gabadhaan maxay talabisan meelo waxaa jirta aan laga aqoon oo gobolka gobolka galmudug ka tirsan aan laga aqoon jirin gabdho markii aan tagayay gabar labisan oo sideeta dharka ciidanka oo ku labisan lama aqoon haddana waxaa ka soo baxay afartan iyo laba gabdhood ayaa tababarkii hadda ku soo baxay oo ku dhiiraday aniga daraadday inay anoo kale ay noqdaan ama iga sara maraan badanaa bulsho aan aqoon gabar labisan waa taqaanaa waxa ay samaynahayaan ise waxaa igu dayday boqolkiiba boqol gabdhaha igu dayday kuna dhiiriya hadda maalin walba yidhaahdo waxaan rabnaa booliis noo qor noo raadi booliis baan u baahannahay xaggaa u baahannahay waxaa dhacda in sanadkan sanadkiisa kale aan ku gaarno afar boqol saddex boqol oo gabdhood gobolka mudug qaybta booliiska aad u qaabilsan tahay dhanka falalka tacdiliyada ama arrimaha bulshada dhexdeeda ka warran marka kiisas caynkaasoo kale aad faraha kula jirto adoo dumara oo laga yaabo in dadka qaarkood u arkaan in aysan qof dumar ka bixi karin kiiskaas in ay gacanta ku qabato ama hawshaas seeta ay sida lagu talagalay oo cadaalad fusho
aniga badanaaba markii ay bulshada dhexdeeda tahay waxyaalo badan baa kugu soo kordhaya hadda gabdhahoo kale tacdiyada loo geysto kufsiga iyo waxaas markii loo geysto waxaan ku dadaalaa waan ku dadaalaa in aan gabadhan jirkaygoo kale leedahay in aan wax weyn u qabto maxkamadda maca waa la fadhiistaa markii maxkamadda la saarahayo waxaan xaq inaan xaqeeda aan meelna laga dudsin adduunka caalamkan soomaaliya waxaa iska jira qofka dhibka geysto lama saaro wixii uu sharci u leeyahay lama jirdilo hadda qofkii kufsi geysto hadduu nin ninka yahay wax allaale wixii sharciga diinta islaamka qabtay badanaa loo marsiiyo waxaa yimaada eh, qabiilooyin iyo waxyaalo aan u baahnayn sharciga oo aysan u baahnayn ise waxaan gaarsiiyaa xad waxaan gaarsiiyaa qofkaas uu xaqiisa uu guto uu helo wax allaale wuxuu ku leeyahay xaq uu qofkaas ku leeyahay waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkii maanta ee gobaadnaha waa naga intaa
jacaylkeennii laalmee umayee ogaade inta uu lexaha furay baysiriya jacaylkeennii laalmee umayee ogaade inta uu lexaha furay baysiri laciid mar labaad cusboona idlaaxiniyo qadaf luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixaad mooy mar labaad cusboona idlaaxiniyo qadaf luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixaad haddii uu lugo ay berilibgudonsaygu wuxuu lagaca ka siiyaa lafyaha lafyaha ragada haddii uu lugo ay berilibgudonsaygu wuxuu lagaca ka siiyaa lafyaha afyaha xaragada wakaa inoolulay wakaa inoolulay laacii horeeto wuxuu yidhi la taabsada nasti kalgacalada yaaya aduulama ubaxliyo ino sida laya farax aduu lama ubaxliyo ino sida laya farax inaagoo lifaadoon aan laba lisnin laba lisnin aduulama ubaxliyo ino sida laya farax aduu lama ubaxliyo ino sida laya farax inagoo lifaadoon an laba lisnin laba lisnin
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada